Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Maamulka Somalilan ayaa xariga ka jaray xarunta Hima Pokis ee magaalada Gabiley. Waxaa kasoo qayb galay madasha lagu daahfurayo maktabadda Hima Pokis, mas'uuliyiin ka socotay Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Somalilan iyo qaybaha kale ee bulshada. Mustaf Boos, maamulaha maktabadda Hima Pokis, ayaa ka warbixiyey ujeedka loo hirgeliyey maktabadda.
runtii xaruntan hema bookis oo ah xaruntii shanaad gobolkii shanaad ee laga furo marka gobolada jamhuuriyadda somalilan la eegayo waa gobolkii shanaad ee inaynu caawa ka yeegleeno ama aynu ka bilowno xaruntan gobolka gabiley sharaf weyn iyo qiimo badan bay noo tahay waanan ku faraxsannahay hema bookis inaan gabiley keenno xaruntu runtii adeega ay qabanaysaa waxa uu badan yahay adeega waxbarashada oo ilmo kasta oo gobolka gabiley ku noole si uu helo adeeg waxbarasho oo gurigiisa uu ku helo markaa baahi ballaadhan bay maamulayaasha dugsiyada iyo ardayda iyo waalidiintu mar kasta waxay ku weydiinayaan buuggii manhajka halkeen ka helayaan halkeen ka soo qaadanaya goobo laga yaabaa inuu ka waayo ay si- ay jiri jirtay markaa bugaagtii manhajka waxbarashada somalilan min keji ka bilow ilaa dugsi sare soo gaad caaw waxay noogu diyaar yihiin hema bookis marka intaa laga yimaado bugaag kale oo manhajka la raaciyey oo bugaagta loo yaqaano kaabaha oo fasalka koowaad ilaa fasalka labiyo tobnaada ama foomfoorka ah oo kabaya ardaygii waxbarashadiisi iyo bugaagta bareebka oo imtixaanadii qaranka lagu soo ururiyey iyo stationary kale oo agabka waxbarashada xi- xidhiir lale iyo bugaag generaal oo xagga waxbarasho akhrinta kaa ee kaa caawinaya iyo hadday noqoto een, soomaali iyo hadday noqoto laatiiniba waxaynu dhammaantoodba ka helaynaa hema bookis Eh, anigu runtii waxaan isleeyahay gabiley dee bilicna way kusoo kordhisay shaqo abuurna way kusoo kordhisay dad badanoo magaaladooda inay meel kale wax ka soo raadiyaanna iyagana way joojiso waxaan isleenahay gabiley bay ka wada heli doonaan waana dee waajibi saarnaa mustafa ahaan iyo dadka kaleba inay magaaladooda bilciyaan oo ay qurxiyaan waxna kusoo kordhiyaan Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka Hima Pokis waxaan u jeednaa waxaa laga yaabaa inaan halkan ka socdaali jiray oo aan tegi jiray hargeysa iyadoo dantaan u leeyahay keliya ay tahay inaan carruurtooda bug soo iibiyo baritoole waxaan halkan ku ku casuumi doonaa haddii ilaha idhaahdo labiyo tobankii arday ugu sarreeyay taxaakil oo bilodlaaha oo shabin samayn doona oo qaadan doona haddii ilaha idhaahdo dee sarfiska waxa way ciddii infasma gelisay oo keliya kama faa'iidayso waxaa ka faa'iiday dadka loo soo dhoweeyey ha waxbarashaana waxaa leenahay hambaliyo annaguna baahidii jirtay eenu u tegi jirnay hargeysa dee ilaahay baa noo soo dhoweeyo kor haddii magaaladeennii au noogu keena mustafe dee qayb lixaad laanu ka qaadan doonaa iskuulka irshaad wuxuu noqonayaa iskuulkii ugu horreeyey markaad macalimiintii iyo maamulkii ka qayb qaatay samaynta manhajkaasi ingiliishka inaanu ahayn oo hadda ay soo gaadhay inay shan gobol marayso rudhahaantii aad baan ugu faraxsannahay oo rudhahaantii waalidiintu waxayna weydiinaya in fara badan mar kasta oo iskuulka yimaadaan manhajkii bugaata ma haysaan manhajkiina caasimaduu yaalla caasimadiina waxay u baahan transportation waxaan aada ugu mahadnaqaynaa shirkadda heemo iyo maamulkeeda inay garteen inay gobolka gebile ka furaan baraaj Maktabadda Hima Pokis ayaa waxaa baahi weyn u qabay bahda waxbarashada degmada iyada oo dabooli doonto baahiyo badan oo dhanka waxbarashada ah.